بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون للشيخ أحمد عبد السلام أحمد إيد حفظه الله والآن نترككم مع الخطبة
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله ما زلنا في القرآن وأهميته تكلمنا في الخطبة الماضية حول أهمية القرآن وكان الموضوع لماذا لم يؤثر فينا القرآن كما أثر في من كان قبلنا وقد ذكرنا نماذج من تأثر السابقين بهذا القرآن الكريم وموضوعنا اليوم في الجزء الثاني من هذا العنوان وهو لماذا لم يؤثر فينا القرآن كما أثر في من كان قبلنا ولا ليال waxaanu jumcadii hore ka soo hadallay maxaa qur'aanku inoo raadayn waayey siduu dadkii hore u raadeeyey waxaynu soo tilmaannay tusaalayaal ku saabsan siday dadkii hore ugu ta'asureen ee qur'aanku raad ugu yeeshay jin iyo insiba waxaa maanta hadalkeennu uu ku saabsan yahay markaa qaybta dambe ee su-aashaa hore aan inoo soo weydiiye oo ahayd haddii dadkaa hore uu raadeeyey muxuu innaka inoo raadayn laayahay khudbaddeenna maantu waa taas inaynu ogaanno maadaama uu aahaartaa iyo raadadkaa ku reebay dadkii hore waxa innaka uu inoo raadayn laayahay si markaynu sababta ogaanno aynu nafteenna uga zuulinno oo aynu u dawayno walaalayaal waxa su-aashaa jawaabteedu ay tahay lam yu'ahir fiina alqur'aan kamaa ahara fii man kaana qablana liqaswati quluubina wa dacfi iimaanina waxa jawaabta saxdii ay tahay waxa qur'aanku inoogu raadayn waayey siduu dadkii hore u raadeeyey waa qallaylka qalbigeenna ku dhacay iyo taagdarrada iyo dacfiga iimaankeenna dartii waxaa labadaa sababood aynu ku tilmaami karaa labada sababoodee ugu weyn ee ina dhaxal siiyey in qur'aankii hadh iyo habeen innakoo akhriyayna haddana raad iyo asar uu inagu yeelan waayo sababta koowaad waa qaswatu lquluub waxaa taa ka hor aynu tilmaamaynaa ahmiyadda uu qalbigaasi leeyahay si aynu qallaylka uga dawayno waxa xaqiiqaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisani u doortay inuu ku soo dejiyo qalbigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam idan qalbigu waa maxallu nusuuli lqur'aan waa maxalkii iyo meeshii uu qur'aanku ku soo degay qalbigu xubintaasi muhimadda iyo makaanada ay leedahay darteed baa alla ugu doortay kitaabkiisi iyo kalaamkiisii inuu ku soo dejiyo haddii xubin ka sharaf badani ay jiri lahayd ilaahay qur'aankiisa ayuu ku soo dejin lahaa laakiin waa xubinta ugu mudan ee ugu muhiimsan jidhka aadamaha sidaasuu u noqday maxalka ama meeshii ilaahay qur'aankiisa u doortay allah wuxuu yidhi nasla bihi ruuxu lamiin calaa qalbik litakuuna min almundiriin waxaa qur'aankani la soo degay nebi allow ruuxdii la aaminay waa malakuljibriil calayhi salaam halkuu kula soo degay calaa qalbik qalbigaaga ayuu kula soo degay litakuuna min almundiriin si aad uga mid noqoto waxa weeyaan kuwa dadka u digaya walaalayaal idan ahmiyadda qalbigu uu leeyahay darteed baa ilaahay qur'aankii ugu soo dejiyey waxaa ahmiyadda qalbiga ina tusinaya maa habata fi saxiixayni min xadiidi nucmaan ibni bashiir inuu nebigu yidhi salawaatu rabbii wasalaamuhu calayh alaa waina fi ljasadi mudqa idaa saluxat saluxa aljasadu kulluh waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa jidhka ku jira xubin yar ama gobol yar oo hilib ah yacni qadarka la calaliyo ama gowska la dhigo waa waslad yar ayaa jidhkiinna xubnaha ka mida ku jira xubinta sidaa u yadhi hadday hagaagto jidhkoo dhammi waa hagaagayaa hadday xumaatana jidhkoo dhammi waa xumaanayaa xubintaasi waa qalbiga ee ogaada oo waxa weeyaan u daryeelo ha dayicina waxaa abu hurayra uu yidhi radia allaahu canhu waardaah alqalbu malik walacdaa'u junuuduh faidaa taaba almalik taabat iljunuud waidaa khabuta almalik khabutat iljunuud waxa uu yidhi abu hurayra qalbigu waa boqor xubnuhuna waa ciidankiisii dee boqorku hadduu hagaago xubnuhuna waa hagaagayaan boqorku hadduu xumaadana xubnuhuna way xumaanayaan walaalayaal waxaa kaloo ina tusinaya ahmiyadda qalbiga inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam kamaa rawaahu alimaamu muslim fii saxiixihi min xadiidi abi hurayra ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum nebi muxamed wuxuu yidhi salawaatu rabbii wasalaamuhu calayh ilaahay ma eegayo qaabkiinna iyo quruxdiinna iyo sidaad u eegtihiin iyo hantida iyo xoolaha aad haysataan taadan iyo muraadkama leh muhimadda iyo qiimaha qofkuna taa kuma xidhna ku aan ilaahay waxba ka ahayn oo wax alla wax miisaanuu leeyahay aanay jirin ayaa xoolo iyo xoog iyo maal iyo mansib adduunyaba isugu tegi karaa dee gaalkuba isagoo liitoo ilaahay ka go'ay ayuu intaba heli karaa idan adduunyo qiimo laguma helo karaamada iyo ihaanaduna kuma sugna xasab addunya walmaal laakiin diinta ayay ku sugan tahay iyo qalbigaaga waxaad ku qaado rasuulku waxa uu yidhi markaa ilaahay waxa uu eegayaa qalbiyadiinna iyo acmaashiinna walaalayaal u fiirsada walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum qalbigu yakfiihi fakran ويكفيه مكانة أنه محل نظر محل نظر الرحمن waxa qalbiga sharaf iyo fakri ugu filan inuu yahay aadamaha ama jidhka bani aadamka meesha ilaahay ka daalacanayo uu ka eegayo yacni xubinta alla uu eegaye u taalacanayo ee uu- yacni waxa weeyaan ilaahay u taalacanayo bal hadda sida aad ka yeeshay iyo waxa aad ku qaadday iyo waxa ku jira iyo sida ay tahay waa qalbiga oo haddii wax wanaagsan aad ku qaadana ilaahay uu ku karaamaynayo haddii waxun aad ka buuxisana ilaahay ku dullaynayo waxaynu ognahay ayuha alikhwaanu fillaah in wejigeennaas marka aynu bannaanka u soo baxayno intaasoo jeer inaynu muraayadda kolba dhinac isaga eegno bal si aynu wixii wasakh ama dhibaato ama uskag ina saaran aynu uga zuulinno waayo lianna alwajha maxallu nadari alkhalqi waayo dadku halka ay fiirinayaan ee ishoodu ku dhacayaan ugu horrayn waa wejigaaga intaanad u soo bixin ayaa toban jeer kolba dhinacad ka eegaysaa si aad u nadiifiso bal waxaad ka fakertaa ood ka fiirsataa maxalka iyo meesha khaaliqaagu uu eegayo haddaad khalqigu halkay eegayeen u nadiifisay miyaa dayacday oo aad daryeeli weyday halkuu ilaahay eegayee u taalacanayey oo qalbigaaga ah ma xuma inuu ruuxu wejigiisa iyo muuqaalkiisa iyo madharkiisa guud inuu ku dadaaluu daryeelaa ma xuma oo ruuxa muuminkii waa nadiif waana daahir oo korkiisa iyo jidhkiisa iyo hoygiisa iyo hugiisuba waa nadiif uskag iyo wasakh inuu noqdo ama uu ku buxana ma aha oo taasi diin ma aha laakiin waxaynu u jeednaa sidaad madharkaaga iyo muuqaalkaaga guud u daryeelayso maxaa kuu diiday inaad u daryeesho qalbigaaga oo aad ogaato inuu qalbigu ka mudan yahay jidhkaaga iyo dharkaaga oo jidhkaaga intaanad nadiifin ee dharkaaga aanad nadiifin waxaad ogaataa waxaa ka horeeya qalbiga oo halka ilaahay taalacanaya ah inaad dadaashood u daryeesho ama aad u nadiifiso walaalayaal haddaba qalbigu haddii uu muhiimaddaa leeyahay dee qalbigu hadduu qallalo qur'aankii inama raadaynayo waa taa aynu akhriyayno boqol iyo afar iyo tobankii aynu dhaafayno iyadoon waxba inagaga dhibcin laakiin qalbiga haddaynu ka shaqayno inu daryeelno oynu u dadaalno inu daahirino dee aayadda qur'aankiihi meel kale intaan la gaadhin iyada ayaa macnaheedu inagu dhibcaya oo xayaatadeenna iyo nolosheenna wax badan ka beddelaysa idan mushkilatunaa maca alquluub dhibaatadeennu halkay ku dhacday waa qalbiga ilaahayna waa tilmaamay oo ummadihii hore iyo kuwii kitaabka la siiyey ee aayadihii ilaahay halkay wax kaga qaadan lahaayeen quluubtoodu ay qallashay ilaahay waa inooga warramay waana macno caam ah oo caam yeelaya cid kasta oo sifada kuwaasi ay lahaayeen samaysa waciidka iyo goodigaasina uu ku rumoobayo waayo qur-aanku waa caam oo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab had iyo jeer aayaddu siyaaq ay ku soo degtay ama ay ka hadlaysay gaar kuma aha ee waxay caam yeelaysaa xaalad kastaoo xaaladaa la mid ah ama sifo kasta oo sifadaa la mid ah wakhtigay doonta ha dhacdo ilaahay waxa uu ihi subxaanah uma qasad quluubukum min bacdi dalik fahiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون إلهي وحول سبحانه isagoo qallaylka iyo qasaawada qalbiga inoo sheegaya si aynu uga digtoonaanno uma qasad quluubukum min bacdi dalik ilaahay waxa uu hi intaa dabadeed intii aayaadka waaweyn ee wax lagu qaato laydin tusay kadib halkaad wax kaga qaadan lahaydeen ee qalbigiinnu uu ka qoyi lahaa qalbigiinnii waa qallalay fahiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa quluubtiinnu waa dhagaxaantaas oo kale ama waabay ka sii adayg iyo qallayl badan tahay yacni waxaa lagu masalay quluubtii aadamaha dhagaxaanta adag ee aynu arkayno markaasaa weliba ilaahay u raaciyey aw ashaddu qaswa ama waabay ka sii adayg iyo qaswo daran tahay oo dhagaxaaba dhaama oo dhaguxu muxuu ku dhaamaa waina min alxijaarati lamaa yatafajaru minhu lanhaar dhagaxaanta waxaa ka mid ah kuwo biyo ay ka soo burqadaan waina minhaa lamaa yashaqaqu fayakhruju minhu lmaa waxaa dhagaxaanta ka mid ah kuwa dildillaaco oo biyo ay ka soo baxaan waina minhaa lamaa yahbitu min khashyati illaah dhagaxaanta waxaa ka mid ah kuwa la soo hoobta oo buurta dhekadeeda uga soo dhaca ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa idan macnaha iyo muraadku waxa uu yahay dhagaxaanta ayaa dhaanta quluubta aadamaha waayo dhagaxaantu cabsidii ilaahay way raadaysay oo raad iyo asar bay ku yeelatay dhagaxa buurta dhekadeeda ka soo dhacay ee ka soo wilaanwilanaya hamoodin inuu iska soo dhacay ilaahay cabsidiisuu la soo dhacay waina minhaa lamaa yahbitu min khashyati illaah ka dildillaacaye biyuhu ay ka soo burqanayaan iskama soo baxayaan ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala ayaa ula dildillaacayaa biyuhuna ay uga soo baxayaan marka dhagaxaantii haddii raadkaasi ay yeelatay waxay dhaantaa kuwii quluubtooda qur'aanku uu raadayn waayey wax saamaynana uu ku yeelan waayey ilaahay waxa uu ku gebagabeeyey aayadda goodi iyo tahdiid iyo waciid adag oo ah wama allaahu bigaafilin camaa tacmaluun ilaahay ma moogana jalla jalaaluh waxaad samaynaysaan oo waa og yahay wuu og yahay macnaha ku jiraana waa macno aad u xeeldheero waxa weeyi dee maadaama uu idin og yahay abaalkiinna ayuu idinka waraabin oo waxaad mutaysateen ayaa rabbi idin marin doonaa subxaanahu wa tacaala walaalayaal waxaa kaloo rabbi uu yidhi subxaanah afaman sharaxa allahu sadrahu lilislaami fahuwa calaa nuurin min rabbih fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illaah ulaaئika fii ضalaalin mubiin allah waxau idhi subxaanah afaman sharaxa allahu sadrahu lilislaam ma mid laabtiisa ilaahay islaamka iyo iimaanka u ballaadhiyey oo fahuwa calaa nuurin min rabbih ku dul sugan nuur iyo iftiin ilaahay xaggiisa uga yimid ka sidaasihi miyaa uu la mid yahay kaman laysa kadalik ninaan sidaa ahayn waa maya laa yastawiyaani maala labadaasi laba siman ma aha ilaahay aayadda waxa uu ku gunaanaday fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illaah waxa hoogiya halaagu sugnaaday kuwa quluubtoodu ay ka qallalan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala xuskiisa ulaa'ika fii dalaalin mubiin kuwaasi baadicad oon shaki lahayn ayaa ay ku sugan yihiin ciyaadan billaah aayadda ilaahay waxa uu ku tilmaamo oo ku sheegay hoog iyo goodi adag inuu u diyaariyey kuwa qalbigoodu ilaahay xuskiisa ka qallalay ee qur'aanku raadayn waayey waxaa aad iyo aad munaasab inoogu ah haddaynu mu'miniin nahay inaynu quluubteenna dib ugu noqonno oo aynu la xisaabtanno oo aynu isweydiinno quluubteenna maxay la qallashay khudabka dambe ayaa biidni illaahi aynu ku tilmaami doonnaa waxyaabaha quluubta qallajiya iyo waxyaabaha quluubta qooya si qur'aanku inoo raadeeyo waxaase maanta aynu u jeednaa biidni illaahi inaynu dareenno qallaylka quluubtu khatarta u leeyahay iyo isagu inuu sabab u yahay waxa weeyaan raadayn la'aanta qur'aankii wax raadow inagaga tegi laayahay waxaa kaloo alla uu yidhi subxaanah fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiyah yuxarifuuna alkalima can mawaadicih wanasuu xada mima dukiruu bih ilaahay waxau idhi subxaanah ballantii ilaahay uu la galay burintay buriyeen sababteedii ayaannu u nacdallay oo naxariistayada uga dheeraynay wajacalnaa quluubahum qaasiyah waxaananu qalbiyadoodii ka yeelnay kuwo qallalan oo wax raada aan wacdigiiyo waciidku toona aanay ku samaynayn yuxarifuuna alkalima can mawaadicih wanasuu xadan mima dukiruu bih waxay ka beddelayaan kelmadaha ilaahay meelihii ilaahay ugu talagalay ayaa ay ka doorinayaan oo ay ka beddelayaan ama ay ka leexinayaan waxaana iloobeen nasiib iyo dheef weyn oo ka mid ah wixii lagu waaniyey ee loo sheegay waxa aayaddu ay tilmaantay yacnii qasaawada iyo qallaylka qalbiga waxyaabaha sababa wax ka mid ah aayadda ku jira oo ay ka mid tahay naqdulmiihaaq waayo ruuxu ballantii isagiiyo ilaahay u dhaxaysay haddii uu buriyo oo uu ka baxo dee qalbigiisu waa qallalaya balanta ugu weynee ilaahay nala galaynaa waa wixii layna faray inaynu la nimaadno wixii laynoo diidayna aynu ka tagno rusushiisii alla uu inoo soo dirayna sidooda aynu u rumayno oo sunnadoodii iyo dariiqoodii aynu raacno walaalayaal idan haadihi alqasaawa waa ta inoo sababtay qur'aanku raad iyo asar badan inuu inagu yeelan waayo oo qalbigeennu uu daboolmo kallaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun ilaahay waxa uu aayaddaa ku tilmaamay subxaanah kuwaa mujrimiintae xumofalayaasha ah ee ilaahay iyo rasuulkiisa toona aan rumayn in qalbigooda u daboolay waxay kasbanayeene macaasi iyo dunuub ahaa waayo ina alquluuba tastawi kamaa yasda'u alxadiid waxa quluubtu u daxalaysataa oy u miridhaa sida birtu haddii bannaankaa la dhigo ay u daxalaysato daxalka ugu weynee qalbiga ku dhashaana waa dunuubta iyo macaasida nabiguna sal اllahu alayhi wasalam aayaddaa wuxuu ku fasiro uu yidhi ina alcabda idaa akhطa'a khai'atan nukitat fii qalbihi nuktatun sawdaa addoonku marka uu dembaabo waxaa qalbigiisa ku dhigma dhibic madow ayaa ku samaysanta qalbigiisa fain huwa nazaca wataaba wastakfar saqula qalbuh haddii markaa uu dembigii ka soo noqduu toobadkeeno ilaahay dembi dhaaf weydiistuu faraha ka qaado qalbigiisii waa sifoobayaa oo yacni waxa weeyaan bartii madoobayd iyo mugdigii waa ka sifoobayaa qalbigii oo caddaankiisii buu ku soo noqonayaa wa in caada haddii uu dembigii dib ugu noqdana siida waa lagu kordhinayaa xataa tacluwa calaa qalbih wadalika huwa araan aladii dakara allahu fii qowlih kallaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun haddii laakiin addoonku dembigii dib ugu noqdo dhibicdii madoobayd way ku kordhaysaa sida midibo mid ay uga dambaysa ee madowgaasi ugu badanayo ayaa qalbigiisa mugdigaasi uu daboolayaa waana daxalkii iyo raankii ilaahay aayaddaa mutafifiin uu ku sheegay walaalayaal idan waxaa aad iyo aad muhiim inoogu ah inaynu quluubteenna dib ugu noqonno oo aynu isweydiinno waxaynuu khushuuci weynay alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah wma nazla min alxaq walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qabl fataala calayhim اlamad faqasad quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun allah waxau ihi subxaanah alam yaani liladiina aamanuu kuwii muuminiintahaa miyaanay u soo dhowaan oo xilligii aan u iman an takhshaca quluubuhum lidikri illaah muuminiinta miyaanay u soo dhowaanin in quluubtoodu u khushuucday u dabacdo ilaahay xuskiisa iyo wamaa nazla min alxaq xuska alleh iyo xaqaa soo degay qalbigoodu inuu u khushuucaa miyaanay muuminiintii u soo dhowaanin walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qabl oo aanay noqonin sidii kuwii iyaga ka horreeyey kitaabka la siiyey kuwaasoo fataala calayhim alamadu faqasad quluubuhum kuwaasoo inta muddadii iyo zamankii uu ku dheeraaday qalbigoodii uu qallalay wa kaiiru minhum faasiquun in badanoo ka midihina ilaahay taacadiisii ay ka baxeen cabdilaahi bni mascuud waxau ihi radia allaahu canhu waardaah sida fii saxiixi muslim ku sugan waxau idhi wallaahi maa kaana bayna islaamina وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا أربع سنين وعويلي عبد الله بن مسعود والله أمي دحين إسلام نمدي أنه إسلامنين دين تسوق الله إيا عنانتو إلهي آيادا نقو عنانتي أمي دحين أفر سندود موية وحكلا أفر سندود مركانو إسلام أهين ayaa rabbina canaanto uu yidhi alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah waayo dadka muuminiintaa da'bigooda iyo sifadoodu waa inay quluubtoodu ku xasisho ilaahay dikrigiisa oo qur-aanku uu qooyo qur-aankuna uu qalbigooda qooyo ayaa sifa u ah muuminiinta aladiina aamanuu wataطmainu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi taطmainu alquluub walaalayaal idan qaswat lquluub waa sababta ugu horaysay ina dhaxalsiinaysa inaynu ku ta'asuri weyno oo qur'aanku ina raadin waayo wa astaqfir allah alxamdu lilahi waxdah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah sababta labaad ee qur'aanku uu inoo raadayn laayahay waa dacfu iimaanina taagdarrada iyo daciifnimada iimaankeenna dartii ayaa qur'aanku raad badan inoogu yeelan waayey arrinta caynkaasna waxaa caddaynaysa hadalka allah uu yidhi subxaanah qul huwa liladiina aamanuu hudan washifaa waaladiina laa yu'minuuna fii aadaanihim waqrun wa huwa calayhim camaa ulaa'ika yunaadawna min makaanin baciid allah waxau idhi subxaanah qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow oo dadka u sheegtaa huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa huwa qur'aanku liladiina aamanuu mu'miniinta waxa uu u yahay hudan wa shifaa hanuun iyo caafimaad waxaynu ka qaadanaynaa halkaas qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa waxa qur'aanka ku hanuunaya waxa qur'aanka ku intifaacaya oo wax ku qaadanaya liladiina aamanuu waxa qur'aanku caafimaad qalbigooda u yahay liladiina aamanuu waxa qur'aanku jidhkooda caafimaad u yahay liladiina aamanuu walaa yaziidu aalimiina ilaa khasaara laakiinse kuwa daalimiinta ee diinta ka durkay waxaan khasaaro ahayn ka dheefi maayaan xataa hadhiyo habeen hadday akhriyaan idan iimaanku waa sabab muhiima oo ina dhaxalsiinaysa qur'aanku inuu ina raadeeyo wax kastoo nuqsaana ama daciifnimaa oo xagga iimaanka inagaga dhacdaana waxay noo sababaysaa uun raadkii qur'aanku inuu inagu yadhaado waayo qur'aanku cid walba hadduu raadaynayo lama yidhaahdeen qul huwa liladiina aamanuu linnaas dadkoo dhan baa la odhan lahaa laakiin cidda ku intifaacaysee raadka uu ku samaynayaa waa cidda iimaankoodu dhab u yahay idan iimaankeennu hadduu xoogaysto qawi u noqdo qur-aanku qalbigeenna waa qoynaya allah waxau idhi subxaanah qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa qur'aanku wuxuu hanuun iyo caafimaad u yahay kuwa iimaanka dhabta a laga helay ee dhammayska tiran kuwaasuu hanuun iyo caafimaad labadaba u yahay qalbigooda jidhkooda noloshooda naftooda si walba hanuun iyo waxtar ayuu kuwaa ugu yahay waaladiina laa yu'minuuna fii aadaanihim waqrun wa huwa calayhim camaa allah wuxuu idhi kuwa laakiinse aan rumaynayn dhegahooda waxa qur-aanka kaga sugan culays oo si fiican u maqli maayaan maqal ay ku waantoobayaan oy wax ku qaadanayaan wa huwa calayhim camaa indhala'aan baanu ku yahay oo iyagu waa ka indhalaa yihiin oo xaqa qur-aanka arki maayaan allah wuxuu yidhi ulaa'ika yunaadawna min makaanin baciid kuwaas waxaa looga yeedhayaa meel fog waxaa lagu shabbahay sidii nin meel fog taagan oo hebelowda lahayoon waxba maqlay yacni qofku intaasoo mayl hadduu kaa durugsan yahay si kastood ugu yeedho miyuu ku maqlayaa how miyuu ka odhan waa maya qofka qur'aanku qalbigiisa uu qoyn waayey waa nin meel fog looga yeedhayo aan maqlay walaalayaal idan waxaynu aayaddaa kala soo baxaynaa qur'aanku qofka uu raadaynayaa waa ruuxa iimaankiisa ka shaqeeyey waxaanaynu ognahay ana aliimaana yaziidu wayanqus yaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya iimaanku aacaadka kor buu ugu kacaa macaasidana hoos buu ugu dhacaa noloshaad iyo waaqacaaga iyo waayahaaga dib haddaad ugu noqotana adaa ka markhaatiya oo maalinta iimaankaagu cirkaa uu marayo munkar uma dulqaadanaysid oo waxaa laga yaabaa wixii dhibeed aragto inaad ka qiirootood ka damqatood inkirto wanaaggii kuu muuqdana inaad dadka farto naftaadana daacaadka iyo qur'aanka iyo iimaaniyaadka inaad macaansatood kaba dhergi weydo laakiin maalinta iimaankaagu daciifuu hoos u dhaco munkaraadka iyo macaasidu ku damqi maayaan ama adigu samee ama hareerahaaga ha lagu sameeyo wanaagga dadka fari maysid daacada iyo dikriguna culays ayuu kugu noqonayaa idan innakaa markhaati ka ah iimaankeennu korukaca iyo hoosu dhaca uu leeyahay oo qof walba naftiisa isagaa xogogaal u ah bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira walaalayaal indhala'aanta rasmigiihina waa qalbigaagu markuu indhabeelo afalam yasiiruu fi lardi fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha aw aadaanun yasmacuuna biha fainahaa laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur ilaahay waxau idhi subxaanah dadku miyaanay dhulka socon oo aanay marin waayo dhulmariddu dheef badan bay ku dhaxalsiinaysaa nimaan dhul marini dhaayala ilaahay waxau idhi markaa dhulka miyaanay socon oo aanay marin fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha oo aanay u sugnaanin quluub ay wax ku weeleeyaan oy wax ku fahmaan aw aadaanun yasmacuuna bihaa ama dhaga ay wax ku maqlaan oy ku waantoobaan miyaanay lahayn ilaahay aayadda wuxuu ku gebagabeeyey fa innahaa laa tacmal absaar ma indhabeesho aragyada wax lagu arkayo walaakin tacmal quluubu alatii fi suduur laakiin waxa indhabeela qalbiyada laabta ku sugan waxa macnaha iyo muraadku uu yahay yacnii indhala'aantan adduunyada indhahan aynu wax ku arkayna inaynu indhabeellaa indhala'aan rasmiya maaho wax weyn ku yeelaysa waayo hadafkeeda ugu weyni waa inaad manaafacaadsato intaad adduunka joogto laakiin indhala'aanta rasmigii waa qalbigaagu inuu indhabeelo oo xaq iyo baadilku ay isugu mid noqdaan oo xumaha iyo samaha uu kala saari waayo indhala'aanta qalbiguna waa ta'if iyo aakhiraba aad ku halaagsamayso ee jannana aad kaga qadayso jahannamana aad ku mudanayso ciyaadan billaah idan waa in ruuxu ku dadaalo inaanu qalbiga ka indhabeelin oo qalbigiisu u noolaado qalbi qoyan u noqdo ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi awaman kaana maytan faaxiynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mahaluhu fi ulumaati laysa bikhaarijin minha kadalika zuyina lilkaafiriina maa kaanuu yacmaluun ma mid ahaaday markii hore mid dhintoo meyd ah waa gaalkii gaalnimo iyo jahli iyo kufriga ku dhintay ilaan qalbiga gaalku waa qalbi dhintay oo ma noola mar haddaanu iimaan lahayn kaa meydka ahaa miyaa uu la mid yahay awaman kaana meytan fa axyaynaah mid markii hore meyd ahaa dhintoon noolayn dabeed aanu noolaynay oo macnaha islaamnimada iyo iimaanka qalbigiisa aanu gelinoo iimaanka uu qalbigiisu ku noolaaday kaasi miyuu la mid yahay kaman maaluhu fi ulumaati laysa bikhaarijin minha mid maalkiis iyo sifadiisuba uu yahay mugdi iyo madow inuu ku dhex jiro oo dhinacnaba aanu uga baxayn dee labadaasi laba siman ma aha ilaahay wuxuu yidhi kadalika zuyina lilkaafiriina maa kaanuu yacmaluun sidaasaa gaalada loogu qurxiyey camalka xun ee ay samaynayaan afaman zuyina lahu suuu camali fara'aahu xasanaa yacni waa mid camalkiisii xumaa loo qurxiyo wanaag u arkay ilaan qalbiga ayuu ka indhabeelay waana kuu nebigu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam kamaa fi lbukhaariyi min xadiidi abi muusa alashcari mahalu aladii yadkuru rabbah waaladii laa yadkuru rabbah mahalu alxayi waalmayit ka ilaahay xusaya ee qalbigiisu dikrigi iyo daacada ku nool yahay iyo ka aan ilaahayba xasuusnayni tusaalahoodu wuxuu ka dhigan yahay sidii nin nooloo socda iyo nin dhinto meydkaa la aasay nin dhintay iyo nin nooli intay isku jiraan ayaa labadaasi isku jiraan idan ayuha alikhwaanu fillaah qalbigeenna oo qallalay iyo iimaankeenna oo daciifay ayaa sababo ah maanta raadka aynu arkayno ee qur-aankii noqon laayahay waxaana waajibku u yahay inaynu quluubteenna dib ugu noqonno taa asbaabteeda kalena جمعياش الدنباء ينكهد لدونا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله أولا وآخرا